magaalada garowe ee caasimadda puntland iyo weliba la ka qabday doorashada guddoonka xiriirka ciyaaraha fudud ee puntland taasoo ay ku qeyb galeen mas-uuliyiin ku tirsan wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha iyo kooxooyinku dareer naadiyada ciyaaraha fudud ee puntland xilka guddoomiyaha ciyaaraha fudud ee puntland oo yoon tartamayaan lama mashar ah iyo weliba isu ku guuraysaday cabdiqaadir cabdulaahi xasan welibana aan koreen ku hadal ay goobta cabdicasiis cali oo hay musharaxii la tartamay waxaan u hambalyaynayaa marka koowaad wasaaradda cayaaraha iyo dhallinyarada oo soo qabanqaabiyey xafladdan guddiga doorashooyinka codeeyaasha kasoo qaybgalayaasha iyo saaxiibka la tartamaya hambalya saaxiib kuna soo dhowow guddoomiyaha cusub ee cayaaraha fudud ee puntland sidoo kale guddoomiyaha cusub ee landordi xilka guddoomiyaha ciyaaraha fudud ee puntland irinashay ku hadale dareenshay keedanka guulaysiga xilka hambalyaynayaa ciyaarahan insha allah cayaaro badanoo soo socdaan soo qabanaynaa haddana waa qabanay
intaas kuriyeed welibaa la gudagalay doorashada guddoomiye ku-xigeenka oo iyo ka guulaysatay falis cali jaamac wasiiradda wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha puntland xodan saciid xasan oo madalo ku hadalana bogaaday doorashada maanta farxad bay noo tahay kulankeenan halkan lagu dooranayay guddoomiyihii iyo guddoomiye ku-xigeenkii xiriirka ciyaaraha fudud oo run ahaantii ay tahay markii ugu horreysoo la doortay aad baa ugu faraxsanahay in maanta xiriiradii puntland kubad cag iyo baaskid iyo ciyaaro fudud bay inoo dhisan yihiin aan rajaynayno inaan guddiga olombikada dhisanno haddii aan structureka sportska la dhisin oo sharciyadiisa la dhisin oo xiriirada la dhisin runtii lagama shaqayn karo horumarna ma gaarayo waxaan qorshahan ka leenahay waxaa weeye in dadkii waxaan wadi lahaa xiriiradii in la dhiso aad baa ugu faraxsanahay maanta inuu xidhiirkii ciyaaraha fudud noo dhismay waa idinka mahad celinaya doorashadii adkaydoo halkaan oo halka iyo labada lagu kala baxay run ahaantii wax la saadaalin kale may ahayn marka aad baa ugu faraxsanahay waan idinka mahad celinayaa inaad joycekiina qof maanta ku doorataan oo xiriir aad dhisataan gudoomiyaha waa u hambalyeynayaa ciyaaraha fudud joof